asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhalle waana xubinteenna murtada maanta ee aan iskula eegno waxyaalo badan oo nolosha horay xidhiidh ula lahaa ama maanta xidhiidh la leh ama laga yaabo inay berriba xidhiidh la sii lahaadaan haddii eebe idmo oo nolosheenna adduun iyo middeenna afeed iyo dhaqanba ay gaadho taasoo ah mid kolba dhinac dabacsan aynu ka soo qabanno ama hadba dhinac jilicsan aynu ka soo qabanno ama hadba dhinac adag aynu ka soo qabanno sababtaan saa kuu leeya waxa weeye marba waxaa laga yaabaa inaan doqon kaaga sheekayno kol kalena waxaa laga yaabaa inaan bakhayl kaaga sheekayno mar kalena waxaa laga yaabaa fariid iyo caaqil inaan kaaga sheekeeyo hayla yaabin marka sababtoo ah xubinta murtida maanta ayaa ah mid hadba dhinac u dhacda middeennan maantana haddii rabbi idmo waxaan ku soo qaadanaynaa xubnaheennii aynu ku falanqayn jirnay dadka iyo noloshiisa marka tan maanta waxay ku leedahay raggu waa saddex middan maantii waxay ku leedahay raggu waa saddex in badan waxaa laga yaaba inaad maqashay raggu waa saddex raggu waa saddex marka lagu leeyahay kolba dhinac ayaa laga eegaya mar waxaa laga yaabaa deeqsinimo in laga eegayo mar fulinimo in laga eegayo marna geesinimo laga eegayo marna caaqilnimo laga eegayo mar doqonnimo laga eegayo mar hadhaadinimo laga eegayo mar hanaadnimo mar iimaan la'aan laga eegayo marba nooc baa laga yaabaa in laga eegayo middan laakiin waxaa laga eegayaa dhanka hoggaanka hoggaanka habka uu wuxuu hoggaamiyo ayaa laga eegayaa middan hadda aan wado saa u fahan dhegaysto waxaa laga yaabaa raggu waa saddex haweenku waa saddex inaad in badan maqashay saddex saddexdaasu hadba dhinac baa laga eegahayaa hal dhinac lagama wada eegayo kolba qayb baa qayb lagaaga soo qabanaya middan maanta marka waxay ku leedahay raggu waa saddex waa saddexdee raggu waa saddex waa hoggaanshe waa hoggaanshe hagarka dhawre iyo halleeye u fiirsaya raggu waxa uu lagu yidhi waa saddex raggu waa saddex waa hoggaanshe hagarka dhawre iyo halleeye saddexdaasaa lagu yidhi haye aan saddexdan bal isku dayna inaan jilcinno hoggaansha waa kee waa ninka hoggaan wanaagsan leh ee ummadda meel haddii ilaahay ku idmahayo naqmaray oo deegaan leh oo ay ku jilib caraysata raadiya ama ay si saldhig ah u degta raadiya ee wanaagga bulshada ka shaqeeya sharaf iyo karaamana ku hoggaamiya kaasu waa hoggaanshe haye waa ninka labaade waa hagarka dhawre ninkaas isagaee hoggaanshaha sida wanaagsani uu wuxuu hoggaamiyey yuu ilaaliyaa kan labaadna waa hagar ka dhawre hagarta hoggaankii wanaagsanaa wuxuu uu qabtay ayuu hagarta ka dhowraa iyo dhibaatooyinka yuu ka ilaaliyaa kaa isaguna waa ninkaa waana nin wanaagsan oo isaga laftiisu sharaftiisa iyo karaamadiisa wata waa ninka labaad waa ninka saddexaadee waa halleeye muxuu yahay waa halleeye halleeye muxuu halleeyaa wuxuu halleeyaa wax alla wixii wanaag ahaa ama wax alla wixii barako ahaa ama wax alla wixii lasoo aas-aasay ama lasoo aduuday ayuu dib u halleeyaa waana maanta sida ay soomaalidu u badan tahay marka waxaa la yidhi raggu waa saddex waa hoggaanshe hagarka dhawre iyo halleeye saddexdaas ayaa lagu sheegay waana saddex nin oo nin walba uu jegadiisa rasmiga ah haysto walow saddexda jago ay aad iyo aad u kala fog yihiinoo ay cirya dhul isu noqonayan nina wuu hoggaaminhayaa oo wanaag buu ku hoggaaminaya nina wuu hallaynhayaa oo wax alla wixii la hagaajiyey ayuu hallaynhayaa raggu waa saddex waa hoggaanshe hagarka dhawre iyo halleeye ayaa la yidhi mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtada maanta idamka e b waxaa la yidhi wadhaamis badan ciirtaa kuwan siixda wadhaamis badan ciirtaa kuwan siixda